ka saare subax wanaagsan intiisaa kaastamaa ku toosto dantooda soofi allaw siyaadjie subax wanaagsan intiisaa kaastamaa ku toosto dantooda soofi allaw siyaadjie subax wanaagsan
subax wanaagsan dhegeystayaal waxaa kusoo dhawaataan barnaamijka bariida iyo beerla barnaamijka waxaad la socodsiin doontaa anigoo ah sacdiya maxamed maxamuud waxaa farsameynaya maxamed yuusuf cabdulaahi waxaa ka qayb qaata dhegeystayaasheena ku sugan magaalada beledweyne iyo deegaanada hoos yimaada dhegeystayaal waxaa ku qayb qaadan kartaan islamarkaana si toos oo wici kartaan lambarka ah waa eber lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan waa eber lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan ayaad barnaamijka uga qayb qaadan kartaan idinkoo laga warbixinaya goobaha ku sugantihiin sida loogu waabadhiistay degeysta ugu horeeya qadka ku jira haddii aan fursada siiyo alo asalaamu calaykum dhegeyste
wacalaykum salaam soo dhowow magaca ilkaa ku sugan tahay
magaceyga waa anise daahir maxamed way joogta xaafada guntaweyn anise sidee loogu waabirista halkaa ku sugan tahay
si waxaan oo wanaagsan goobihii hore goobihii waxbarashada goobihii gaadiidka goobihii ganacsiga dhammaan waa la wada dareera adaleynta waa idaacad beerula jiro jeeg ayaan leeyahay aad ayaa umahadsantaha nisu sida wanaagsan oo aad barnaamijka uga qayb qaadatay waa kaaga mahad celinayaa dhegeystaha kale ee qadka ku jira alow asalaamu calaykum dhegeyste dhegeystahaasna qadka taleefoonka ayaa ka goada waqtigu saamaxo dib ayuu nala soo xaridi doonaa welina waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka baydaya beerla qeybihiisa ugu horeeya ayaa ku guda jirnaa dhegeystayaa alow asalaamu calaykum dhegeystaasna qadka taleefoonka ayaa ka goay hadduu waqtigu saamaxo dib ayuu noola soo xariiri doonaa halow asalaamu calaykum dhegeyste soo dhowow magaca celka ku sugantaa walaal wanaagsan ayaa ku leenaha magaca celka ku sugantaa walaal soo dhowow sidee loo waabiristo kooshin farxiyo
si wanaagsan lagu waabiristo koobi ganacsiga koobi waxbarashada isku socodka inta dadweynaha caafimaadka dhammaan waa loo dara beerlo jiro joogniga aad ayaa u mahadsantaa farxiyo sida wanaagsan ood barnaamijka uga qayb qaadatay waa kaaga mahad celinayaa dhegeystaha kale ee qadka ku jira alow asalaamu calaykum dhegeyste dhegeystahaasna qadka taleefoonka ayaa ka go-ay qeybihii ugu horeeyay barnaamijka ayaa ku guda jirnaa dhegeystayaal halow asalaamu calaykum dhegeyste dhegeystahaasna qadka taleefoonka ayaa ka go-ay thank you
daashay dhibcigii hisna saymarooba duulama saaro subaxdiina mayay da'ay mayay da'ay soo daashay dhibcigii
dhegeystayaal badan ayaa qadadka ku jira islamarkaan jecelnay barnaamijka nagala qayb qaataan fursadooda ayaa siinaya allow salaamu calaykum dhegeyste dhegeystayaasha qadka taleefonka ayaa ka gaadiyaan ku celiyay dhegeystayaasha lambarka ay barnaamijka u qayb qaadan karaan waa eber lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan waa eber lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan ayaad barnaamijka uga qayb qaadan kartaan dhegeystayaal idinkoo naga warbixinaya goobaha ku sugantihiin sida loogu waabilaystay dhegeystaha qadka ku jira haddii aan fursada siiyo halo asalaamu calaykum dhegeyste dhegeystayaasina qadka taleefoonka ayaa ka gaya qeybihii ugu horeeyay ee barnaamijka bariida iyo beerla ayaa ku guda jirnaa dhegeystayaal halo asalaamu calaykum dhegeyste
alo salaamu calaykum wacalaykum asalaam walaal soo dhowow magaca cilka ku sugan tahay
magaceyga waa masalo waa xaafada
sidee loogu waabilista halka ku sugan tahay sidee loogu waabilista dhegeyste
suma ano wanaagsan goobaha waxbarashada dhammaan waa looga
aada ayaa u mahadsan tahay sida wanaagsan ood barnaamijka uga qayb qaadatay waa kaaga mahad celinayaa dhegeystaha kale ee qadka ku jira alow asalaamu calaykum dhegeyste dhegeystahaasina qadka taleefoonka ayaa ka gaad waqtigu saamaxo dib ayuu nala soo xiriiri doonaa waxaa si toosa inaa uga maqlaysaan moojada dhirirkeedu yahay sideed sideed dhibic sideed megaartis oo ku beegan magaalada baladweyneha deegaanada hoos yimaada dhegeystaha qadka ku jira haddii aan fursada siiyo halow asalaamu calaykum dhegeyste dhegeystahaasina qadka taleefoonka ayaa ka go-ay dhegeystaha khadka ku jira haddii aan fursada siiyo alow asalaamu calaykum dhegeysteed dhegeystaasi khadka taleefoonka ayaa ka go'd waqtigu saamaxo dib ayuu nala soo xiriiri doonaa qeybihii dhexe ee barnaamijka ayaan ku guda jirnaa dhegeystayaal alo asalaamu calaykum dhegeyste haddii aan ugu celiyo dhegeystayaasha lambarka ay barnaamijka uga qeyb qaadan karaan waa eber lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan waa eber lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan ayaad barnaamijka uga qeyb qaadan kartaan dhegeystayaal idinka noogu warbixinayo goobaha aa ku sugantihiin sida loogu waabadiistay dhegeystaha qadka ku jira haddii aan fursada siiyo halo asalaamu calaykum dhegeyste soo dhowow magaca halka ku sugantaa walaal
waa sarfo sarfo jawaab dawladda iiraan sidee loogu waabadista tuulada hiiraan
si wanaagsan
aaday u mahadsantahay sharaf sida wanaagsan oo aad barnaamijka uga qeyb qaadatay waa kaaga mahad celinayaa dhegeystaha kale ee qadka ku jira alow asalaamu calaykum dhegeyste soo dhowow magaca halka ku sugan tahay
magacayga waa nuur wade waxa badda nurxawaad sidee loogu waabadista nurxawaad nuur
nurxawaad aada lagu waabariso waa waxbarashada iyo sida caafimaadka waxoo dhan waa looda wadbareer walaal aada ayaa u mahadsantahay nuur sida wanaagsan oo aad barnaamijka uga qayb qaadatay waa kaga mahad celinayaa dhegeystaha kale ee qadka ku jira haddii aan fursada siiyo alow asalaamu calaykum dhegeyste qadka taleefoonka ayaa ka go'ay dhegeystahaasne alow asalaamu calaykum dhegeyste weli waxaad dhegeysaneysaan barnaamijka barida iyo beerla qeybihiisii dhexe ayaa ku guda jirnaa dhegeystayaal halow asalaamu calaykum dhegeyste dhegeystaasna qadka taleefoonka ayaa ka go-ay waxaad barnaamijka ugu qeyb qaadan kartaan lambarka ah waa eber lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan dhegeystaa qad ku jiro soo dhowow magaca halka ku suganta walaal
Salaamay waa sabrina jikaafta wadaag.
saabiriin sidee loogu waabiristool wadaag
Maasha Allah gawa ganacsi gawa gaadiid gawa barta dhamaan waa loo kala dareeray. Hadalaad sa joogu bilaar waa idaacad beerlooda jiro shaqeeyay.
aadayaa u mahadsantahay saabiriin sida wanaagsan oo aad barnaamijka uga qayb qaadatay waa kaaga mahad celinaya dhegeystaha kale ee qadka ku jira haddii aan fursada siiyo halow asalaamu calaykum dhegeyste dhegeystahaasna qadka taleefoonka ayaa ka gaad waqtigu saamaxo dib ayuu noola soo xariiri doonaa halow asalaamu calaykum
Ayeeyku salaam.
soo dhow walaal magaca ilka ku sugan tahay
Waa nimco joogta xaafadda raadar.
sidee loogu waabiristay raadeerka nimca
Halu waa bariis gawa gacanta wadaag barta dhamaan waa loo wada dareeray.
aada ayaa u mahadsantahay nimco sida wanaagsan oo aad barnaamijka uga qayb qaadatay waa kaga mahad celinayaa dhegeystaha kale ee qadka ku jira haddii aan fursada siiyo si uu barnaamijka uga qayb qaato isagoo nooga warbixinaya halka uu ku sugan yahay sida loogu waabadista alo asalaamu calaykum dhegeyste calaykum salaam soo dhow walaal magaca ilkaad ku sugan tahay
waa yuusuf oo jooga dawladda iiraan yuusuf sidee loogu waabadista tuulada hiiraan
si wanaagsan gaawaya waxbarashada gaawaya waa loo waa kala dareeray aada ayaa u mahadsantahay yuusuf sida wanaagsan oo aad barnaamijka uga qayb qaadatay waa kaga mahad celinayaa dhegeystayaal markaan waxaa kusoo dhawaataan fariin
ku soo dhowaada qaybta labaad ee fariimaha ku saabsan halista ay keenaan waxyaabaha qarxa ee haraadiga dagaalku qaybtan waxaad ku baran doontaan qeexitaanada muhiimka ah kuwaas oo kaa caawin doona inaad fahamto noocyada kala duwan ee halista waxyaabaha qarxa khatarta ay keenaan iyo sida looga fogaado
waa maxay walxaha qarxa ee haraadiga dagaaladu tani waa aalad qaraxda oo la isticmaalay ama diyaar u ah in la isticmaalo waxaa laga yaabaa in la ganay ama la tuuray laakiin aysan weli qarxin waxaa laga yaabaa inaysan u qarxin ku talagal ahaan cillad ama sabab kale waa maxay miino dhuleedku tani waa aalad qaraxda oo loo qaabeeyey in lagu aaso dhulka hoostiisa dushiisa ama meel ku dhow ama sagxad kasta oo ku habboon waxaa loo naqshadeeyey in lagu qarxiyo kuduljoogsi u dhowaansho taabasho qof gaari ama xitaa xayawaan maxay haraadiga waxyaabaha qarxa ee dagaaladu iyo miinooyinku sameeyaan dhimasho dhaawac shil xanibaad xayiraadda gaaritaanka khayraadka dhulka ama kaabayaasha dhaqaalaha halkee sida caadiga ah haraadiga dagaalada iyo miinooyinka laga helaa dhismayaasha burbursan goobaha hore ee militariga saldhigyada ay militarigu ka guureen dhismayaasha laga guuray raadadka iyo waddooyinka aagaga dagaalada waddooyinka loo maro aagaga istiraatiijiga ah gawaarida burbursan boholaha uu cawsku ka baxay goobaha istiraatiijiga ah sida buundooyinka biyo-xireennada garoommada saldhigyada militariga iyo wixii la mid ah sidee uga nabadgelaysaa marka aad ku timaaddo haraadiga dagaalada iyo miinooyinka ha u dhowaan ha taaban ha ururin ha kaydin ha faragashan ha garaacin ha taabsiin dab ama kulayl ha jiidin ka fogow shay kasta oo aad ka shakiso noloshu waa qaali ka fogow goobaha laga shakiyo ka fogow goobaha halista ah soo wargeli odayaasha bulshada
weli waxaan ku guda jirnaa qeexidda halista kala duwan ee qaraxyada waxaan hore uga soo hadalnay haraadiga waxyaabaha qarxa iyo miinooyinka dhulka waxaanse hadda qeexi doonnaa aaladda qaraxda ee macmalka ah waa maxay aaladda qaraxda ee macmalka ahi waa aalad loo sameeyey in lagu aruuriyo dhowr waxyaabood oo ciiriin ah iyo waxyaabo kale oo la heli karo taas oo laga samayn karo waxyaabo maalin walba la isticmaalo oo ay ku jiraan kiimikooyinka wax dumiya ama guba waxaana loogu tala galay in wax lagu dilo lagu dhaawaco lagu carqaladeeyo ama lagu waxyeeleeyo bartilmaameedka lala damacsan yahay sida badan waa la qariyaa si loogu kadiyo bartilmaameedka sidaas darteed waxaa laga yaabaa inaan la dhigin meel muuqata maxay sameeyaan waxyaabaha qarxa ee macmalka ahi dil dhaawac burbur shil saamayn siyaasadeed dhaqaale iyo kuwo bulsho halkee sida badan waxyaabaha qarxa ee macmalka ah laga helaa ama la dhigaa dhismayaasha burbursan kolonyada militariga gudaha ama hoosta gawaarida shandadaha ama boorsooyinka aan lala joogin meelaha u dhow saldhigyada booliska iyo baraha baarista meelaha u dhow dhismayaasha militariga suuqyada iyo meheradaha gudaha ama dhinacyada waddooyinka iyo isgoysyada dusha iyo sagxadaha kore sagxadaha iyo dhirta la aasay daboolan ama qarsoon buundooyinka dulmara webiyada ama bulaacadaha sideed uga badbaadi kartaa walxaha qarxa ee macmalka ah ha u dhowaan waqtina ha ku qaadan goobaha soo socda walxaha dayacan goobaha baaritaanada saldhigyada militariga ee laga guuray kolonyada militariga dhismayaasha burbursan kulamada heerka sare ah suuqyada iyo goobaha dadka badan wargeli odayaasha bulshada
intaasi aan ugu gudno fariintaasi wacyigelinta ah ee ku saabsan miinada dhegeystayaal shaqada ku jira haddii aan fursadda siiyaalo asalaamu calaykum dhegeyste dhegeystahaasi qadka telefoonka ayaa gogaad waqti u saamaxo dib ayay noola soo xariiri doonaan haddii aan wocliyo dhegeystayaasha dib kala soo qabsaday lambarka ay ugu qeyb qaadan karaan barnaamijka waa eber lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan waa eber lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan ayaad barnaamijka ugu qeyb qaadan kartaan dhegeystayaal dhegeystaha qadka ku jira haddii aan fursada siyaalo asalaamu calaykum dhegeysta
calaykum salaam
soo dhow walaalo magaca eelkaad ku sugan tahay
waxaa ku sugnaa beledweyne xaafadda aljiiq sidee loogu waabiriista halkaa ku sugan tahay
aada iyo aad waa kaga fiicarnahay walaalaheed kulliga kala aadayn anigana
aada iyo umahadsan tahay dhegeysta sida wanaagsan oo aad barnaamijka ugu qeyb qaadatay waa kaaga mahad celinayaa qeybihii ugu dambeeyay ee barnaamijka bariidiya beerla ayaa ku guda jirnaa dhegeystayaalow asalaamu calaykum dhegeyste soo Hello.
dhow soo dhow magaca halkaa ku sugantaa walaal
cilmiga jawaabad guush cilmi sidee loogu waabiristo kooshin
aad iyo aad si fiican aada ayaa umahadsantaa cilmi sida wanaagsan ood barnaamijka ugu qeyb qaadatay waa kaaga mahad celinayaa dhegeystaha kale ee qadka ku jira alow asalaamu calaykum dhegeyste guud ahaanba dhegeystayaal waxaa intaasi kusoo gabagabeynayaa barnaamijka bariida iyo beerla barnaamijka waxaad la socodsiineysaan anigoo ah sacdiye maxamed maxamuud waxaa farsameynaya maxamed yuusuf cabdulaahi inta barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaan idiinka tegayaa sidaas iyo nabadgeliya ramadaan wanaagsan